Gudoomiye xafadeedkii hore ee magaalada Tuulatuula ee dhacda degmo baarlamaaneedka Xildhibaas ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan ismaamulka Wajeer iyo guud ahaan Soomaali meel walba oo ay joogaan, waxa uu ka codsanayaa inay soo garab istaagaan, waxaana ka xanuunsan mid ka mid ah wiilashiisa oo muddo sanooyin ah uu ka xanuunsan yahay kelyaha. Wiilkani dhalinyarada ah ee uu dhalay jiifkii hore ee Tuulatuula ayaa waxaa gebi ahaan shaqo qabay kelyihiisa labadaba, waxaana loo sheegay in lacago malaayiin ah laga doonayo si xaaladdiisa caafimaad wax looga qabto. Aabbahani oo muddo sanadooyin ka hor shaqo-gab noqday, wax xoolo ahna aanan xilligani u joogin, ayaa waxa uu doorbiday in ummadda Muslimka ah ee khayrka jecel uu dhibkiisa u soo bandhigto si ay uga caawiyaan sidii wiilkiisan yar ee dhibaysan oo dhalinyarada ah lagu garabsiin lahaa. Mar uu warbaahinta Star FM uga warbixiyay xaaladda wiilkiisa, ayaa waxa uu shacabka ka codsaday inay soo caawiyaan.
wiilka waxaa la yidhahdaa zakariya rooble maxamed anigaa dhalay muddo hadda ka soo bilaabatay bishii lixaad labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa laga qabsaday kelyaha waxaana la yidhaha daktarka sida ay leeyihin waxaa waaye kelyihiisa ma shaqaynayaan labadaba xaaladiisu hadda dad arkaysid waa maraha barkooda caloosha biyo ka galaan waa laga miiraa wiikli laba jeer saddex bilood labada horaa la miiraa marka waxaan u baahanahay in lii kaalmeeyo isbitaalkii kelyaha laga bixinayo lacag badan baa layga rabaa markaan tagayna waxaa la yidhaha waxaa lagaaga baahan yahay lacag markay ugu yar- ugu yaraan todoba milyan lagaaga baahan yahay marka waxaan codsanaa dadweynaha wajeer madax iyo soomaaliyeed wajeer deganba in lii kaalmeeyo wiilkaas isbitaalka kelyaha sidii aan isbitaalku geyn lahay lagu kaalmeyn rabaa bareeshaas qabaa ishoo waa eber tan kalena waa ma garanay laakiin aad iyo aadaan u kurbaysnahay afar sanaan kor fadhiyaa kaligay waa awoodi waaye marka waxaan u baahanahay in lii kaalmeeyo waxaan ka codsanaa reer wajeer oo dhan meel kastoy joogaan kuwa saawta jiro kuwa weesta jiro kuwa ceeldaas jiro meel kastoy joogaan soomaalida oo dhan ba meel ay joogtaba waxaan ka codsanaa in ninka muslim oo ii garaabaya waxaan ka codsanaa in lii kaalmeeyo wiilkaas lacagtaasaan ku leeyahay falkeeda lii galaan raba insha allah waana ducoynaa insha allah waa nin labaatan jir ah isagoo fooman gala ayaa lagu dhacay ilmihii qaadan lahay last year sanadkaan soo dhaafnay imtixaanka foom foo qaadan ayuu ku jiri uu qaadan waayey marka dhibkaas ayaa haysta aad uga kurbaysnahay codsi aan jeesanaa insha allah reer wajeer soomaali weynta in alla ninka muslim oo ii kaalmeyn karo ayaan u banahay in lii kaalmeeyo insha allah